أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo axada taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkeena saakay kuwooda ugu waaweyn dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa sheegay in ay wadaan qorshe ay ku doonayaan inay ku kulansiiyaan madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya xilli khilaafaad xooggan uu ka dhex jiro labadaasi dhinac kataa'ib al-khabaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta laba-iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri wilaayada gedo ayaa ku guulaysatay xalinta dagaal uu dhiig badani ku daatay oo degmada luuq ku dhex maray saddex ka mid a beelaha dega degmadaas wasaaradda difaaca dowladda xabashida etoobiya ayaa xaqiijisay in heshiis ka dhan ah muslimiinta bariga afrika ay kala saxiixdeen taliyayaasha ciidamada kenya iyo etoobiya ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya ayaa ku fashilmay qorshe uu ku doonayay in dowladda saliibeedda ee kenya ka gacan siiso soo qabashada murtad axmed madoobe munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada hiiraan
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwada ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya sida faahfaahinta warkaas oo inoogu hayo walaalkeen yaasir maxamed ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus oo saf ah ku qaadeen xeryo iyo saldhigyo kufaarta iyo murtadiintu kaga sugan yihiin qaybo ka mid ah wilaayaadka gedo baay bakool iyo shabeellada hoose oo wada ah wilaayaad dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee garoonka diyaaradaha degmada baraawe waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada gadow geesiyada towxiidku waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta w f b ee degmada garbahare oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gadow dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen xerada murtadiinta xer koowaad ee degmada dinsoor sidoo kale baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta degmada xudur waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay gudaha iyo duleedka degmadaasi ciidamada mujaahidiinta oo wakhti walba heegan ugu jira naafeynta cadowga allah ayaa fuliyo weeraro kala duwan oo allah fadligii khasaayar lagu gaarsiiyo kufaarta iyo murtadiinta mahadsaned yaasir madaxweynaha dowladda kenya ayaa sheegay in ay wadaan qorshe ay ku doonayaan inay ku kulansiiyaan madaxda kooxda riddada soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya xilli khilaaf xooggan uu ka dhex jiro labadaasi dhinac warkaas waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abuushayba madaxweynaha dowladda silbiyadda kenya gaalka william ruuto oo ka hadlayey shir madaxeedka waxaa loogu yeero dalalka xubnaha ka ah bulshada bariga afrika ee e a c oo lagu qabtay magaalada caruushe ee dalka tanzaniya ayaa sheegay in isaga iyo madaxweyneyaasha uganda soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya ay yeelan doonaan kulan oo ku saabsan xiisada geeska afrika madaxweyne yuweri museveni aniga walaalkay xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare abiy axmed waxaan qorshaynaynaa inaan kulan la yeelanno si aan sidoo kale u yarayno xiisadda hadda ka taagan geeska afrika ayuu yidhi madaxweyne ruutu saliibiga ruutu ma sheegin goorta iyo halka uu kulanka ka qabsoomi doono balse wuxuu noqonayaa kulankii ugu horreeyey oo si kafool kafool ay isu hor fadhiistaan labada dhinac tan iyo intii uu soo shaacbaxay khilaafkii ka dhashay heshiiskii waxaa loogu magacdaray m o g-ga ee gaal abiy iyo murtad bixi kala saxiixdeen iskudayo dhowr ah oo horey ay u galeen dalal ay ka mid yihiin kenya iyo turkiga ayaa dhammaantood ku soo idlaaday fashil kadib markii etoobiya ku adkaysatay go-aankii iyo heshiiskii isafgarad ee ay la gashay maamulka ishaaldirka somalilan kaasoo ay ku rabto inay ku qaadato qaybo ka mid ah badda iyo beriga soomaaliya khudbado dhowr ah oo xasan murtad uu kaga hadlayay xiisadahan iyo damaca etoobiya ayaa muujinayay in qaadashada etoobiya ee badda soomaaliya aanu waxba ka qabin balse uu si adag uga soo horjeedo heshiis isagoo aanu qayb ka ahayn kataib ali khabaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta laba iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa warkaas inoo haya
من قلوبنا بأرواحنا نفدي إسلامنا الزاهر من ها هنا من قلوبنا بعطائنا نعلي شموس البشائر سنعطي ونبذل xilli maalmahan dambe kataib al ikhbaariya ay baahinaysay muuqaalo koo kooban oo ku aadan sida sekada looga qeybiyo sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga wilaayaadka islaamiga ayay markan kataib baahisay filim kooban oo lagu soo bandhigay qaabka sekada looga qeybiyo degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe fiidiyowgan ay soo saartay kataa'ib al ikhbaariya ayaa lagu soo bandhigayaa xoolo kala duwan oo isugu jira loo ari iyo geel kuwaasoo loo qeybinayay dad masaakiin iyo fuqara oo ku nool degmada bu'aale iyo deegaanada hoos yimaado waxaana dadka la siinayay ari geel iyo lo' qaar ka mid a dadka masaakiinta iyo fuqarada ah ee nasiibka u yeeshay in sanadkan la siiyo sekada xoolaha nool oo ka soo muuqanaya fiidiyowga kataa'ib al ikhbaariya ayaa ka warbixiyey xoolaha la siiyey iyagoona mahad alle kadib u mahadceliyey xarakada shabaab ulmujaahidiin magacayga waxaa la yidhahdaa cusmaan yuusuf cali deegaanka buwaale hadda waxaan joognaa meesha sakaabaadka lagu bixinayo ana maanta waxaa igu soo aaday qaalingeela igu soo aaday ilaahay inaad mujaahidiinta kor ilaahay nas u qaado oo garko ilaahay asgala filistiin ilaahay ina guul asiya yuhuud ilaahay asjibiyo waa faadumo xasan cali deegaankayguna waa deegaanka bu'aale waxaa la isiiyey oo ilaahay isiiyey neef geel ah sumi gadaalna waxaa isiiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab Een, waxaan ugu ducaynayaa ilaahay inuu gaalada ka jebiyo haddee sekadana siday ahayd baa ilaahay u qaybiyo ay u qaybiyeen marka waxaa weeye ilaahay khayr ha siiyo
aniga magacayga waxaa la yidhahdaa mukhtaar cabdulaahi isaan dhabar waxaan joogaa degmada bu'aale waxaan ka mid ahaa dadkii nasiibka u helay xoolaha nool ee la qaybin haya ee sakawaadka waxaana helay laba qaalmood oo lo'ah waxaana ilaahay baana mahad u sugan tahay alawal walaakhiru allah mahaddaa iskale waxaa ka bacdi mahaddaa iskaloo labaad hadaa la yidhaahdo xarakadan al-shabaab mujaahidiin walaayada annaga gobolka jubbada dhexe si fiican baana looga faa'iidaystay khaliif maxamed sheekh maanta waxaan joognaa degmada bu'aale waxaa igu soo aaday shan neef oo ari ah alxamdulilah shuhur walaayada islaamka ilaahay waxaan ka baryaa inuu diinta kor ka yeelo cabdifatax xaaji cabdulaahi deegaan ka jooga waxaa waaye degmada bu'aale adigaadiis dee ilaahay ku mahadsan si amniga oo magaranaysaay nidaamaan ku kala qaadannay oo liigu wareeji ilaahay waxaan u ducaynay inuu xoolahooda u barakeeyo magaranaysaay meejay ka keeneenna wax ka khayr badan oo u geliyo siman axmed cali bu'aale walaayo jubbada dhexe cari shanay ilaah ku mahadsan alxamdulilah
filimkan waxa uu noqonayaa kii toban iyo labaad ee kataa'ib al ikhbaariya ay ka soo saartay mashruuca qeybinta sekada xoolaha nool ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga laga qeybiyey wilaayaadka islaamiga maasanid abu xasaan wilaayada gado ayaa ku guulaysatay xalinta dagaal uu dhiig fara badani ku daatay oo degmada luuq ku dhex maray saddex ka mid a beelaha dega wilaayadaas waxaa warkaas inoo haya walaalkeen casam carafaat waxa uu ahaa kulan ballaaran oo lagu heshiisiinayay khilaaf soo kala dhexgalay saddexda beelood ee walaalaha ah beesha reer xasan beesha gabaaweyne iyo beesha macalweyne kuwaasoo wadadega degmada luuq ee wilaayada islaamiga gado heshiiskan lagu heshiisiinaya beelaha walaalaha ah ayaa waxaa kasoo qeybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gado ugaasyo nabadoono iyo martisharaf kala duwan iyadoona uu ka dhacay heshiiskan deegaanka golweyn oo ah deegaan hoostaga degmadaas kaas oo uu kasoo baxay qodobo dhaxalgal ah bayaan ka soo baxay saddexdii beelood ee walaalaha ahaa ee ku dagaalamay degmada luuq beesha macallaweyne beesha reer xasan iyo beesha gabaawey waxaa lagu baaqay xabad joojin waxaa ku xigay is-uurxarasho la is-uur xarti diiwaangelinta iyo tirakoobista shacabkii qoryaha qaatay ay ka qayb galeen meeshaas ayagii hubkooda in la helo oo aan diiwaan gelinin saddex dib u dejinta dadka barakacay ee ka barakacay deegaanka afar inay go'aan ka gaaraan ka soo saar tacsiirta cidda jebisa xabad joojintan iyo go'aanadan sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay ugaasiyadaiyo namadoonada saddexda beelood ee kale ah ugaas cismaan aadan ugaaska beesha gabaabweyne ugaas shukri barre yarow ugaaska beelaha xasan gaashareedle iyo ugaas xasan macalin liibaan ugaaska guud ee beesha macalin weyne tan nabadii lasoo dabaalo oo sidii maaragta looga heli lahaa maaragta nabad waarto oo qiimo badan ayaa idin dardaarmayaa saddexda beeloodoo dagaalantay ugaasidoodu maanta waa fadhiya haddaad annaga nugu xirnaan lahaydeen xabad iskumaadan riteen waxaan aaminsanahay haddaad nugu xirnaan lahaydeen xabad iskumaadan rideen wax ka mudanaa jiro oo inaad ku ridaan ku habboon waxaan kula dardaarmaynaa odayaasha cidda waa annaga maanta waxaa dhacday taariikh fiican iyo heshiis fiican iyo isfahan fiican waxaana ilaahay ka baryayaa oon dhammaanteen ilaahin ka baryaynaa inuu arrintaas noo suurtageliyo waxaan soo dhowaynaynaa waxaanu ku farahasannahay walaalaha muslimiinta ah u bugtada dhahamartay siay ugu fiyowdeen baan soo dhowaynaynaa annagoona qabada kumad ah dadkeenna muslimiinta walaalahana qalbigooda allah isku dumo intaas kadib waxaa kulanka ka hadlay afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gedo nabadoon cismaan xasan biixi walaalayaal waxaan codsanaynaa insha allahu tacaala inaan u istaagno taageeridda walaayada islaamka ah ee gobolka inaan u istaagno la socodka nukhbada loo doortay ku dhaqanka shareecada islaamka ee gobolka inaan la soconno cadaawada la tilmaamayo ninka caqliga badan uu tilmaamayo gabagabadii kulanka lagu heshiisiinaya beelaha walaalaha ah ayaa waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaarano kala duwan masaaliixda maanta aad qaadateen ee ummadda aad u qaadateen ee shayddaanka uu huranayo waxay u baahan tahay sabar fara badan ay u baahan tahay markii shareecada hooskeeda la fadhiistay kitaabkii ilaahay laisku xukumay ummadda ay dareentay raaxo iyo nimco waxaa dulqaado waayey oo harse waayey abliis iyo cidda uu ku shaqaysanayay arrinkaa wuu isuurageli weydey wayna laqi waayeen waxayna yidhaahdeen suuragal ma ahan waxaan suuragal ahayn islaam nabad ah adduun wada degan annagoo yuhuudda horena islaamka ina burburino arrinkaas suuragal ma ah nimo arrinkaa waa laga shaqeey ogaada arrinka luuq arrin laga shaqeey waa ogaada yuhuud iyo nasaaraa ka shaqaysay ogaada juhdiyaa lagu bixiy ogaada dhaqaalaa lagu bixiy ogaada kulankan ballaaran ee lagu heshiisiinayo saddexda beelood ee walaalaha ee khilaafka soo kala dhexgalay ayaa qayb ka ah juhdiga ballaaran ee waddaha wilaayada islaamiga ee gedo kaasoo kulamo lala yeelanayo qabaa'ilada degmooyinka deegaanada wilaayada maasanid cazaam wasaaradda difaaca dowladda xabashada etoobiya ayaa xaqiijisay in heshiis ka dhan ah muslimiinta bariga afrika ay kala saxiixdeen taliyaasha ciidamada kenya iyo etoobiya warkaas iyo war kaloo ku saabsan ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya oo ku fashilmay qorshe uu ku doonayay inay dowladda saldhigyadaha kenya kaga gacan siiso soo qabashada murtad axmed madoobe waxaa inoo eegaya wararkaas walaalkeen marwaan maxamed warbixin ka soo baxday wasaaradda difaaca etoobiya ayaa sheegtay in taliyaha guud ee ciidanka difaaca etoobiya birhaanu juula iyo ninkii u qaabilsan ciidanka militariga kenya charles kahariiri ayaa kulan ku yeeshay adisababa kulankan oo dhacay dhammaadka isbuucii hore ayaa la sheegay inay ka wada hadleen arrimo ay ku jiraan la dagaalanka jahaadiyiinta iyo iskaashi milatari oo labada dal ay yeeshaan warbixinta ayaa sheegtay in taliyaha ciidanka difaaca etoobiya uu shaaca ka qaaday in labada waddan ay heshiis gaareen oo ay dhammaystireen diyaargarowga iskaashi dhinaca ammaanka iyo difaaca sida laga soo xigtay ciidanka difaaca etoobiya labada waddan way isku xiran yihiin waxayna diyaar u yihiin inay saxiixaan heshiis isafgarada si ay ugu wada shaqeeyaan sirdoonka iyo ammaanka oo ay uga hortagaan al-shabaab si wada jir ah ayuu yidhi taliyaha difaaca etoobiya labada waddan waxay muddo dheer qayb ka ahaayeen duulaanka ay sheegeen inay kula dagaalamayaan mujaahidiinta al-shabaab ay ku soo qaadeen dalkan soomaaliya balse dhowr iyo toban sanno kadib ilaa hadda xitaa ma xaqiijin ahdaaftii ugu muhiimsaneyd ay u soo duuleen gabagabadii heshiiskan ay gaareen labada dal ayaa u muuqda mid ka filcelinaya isbahaysigii saddexgeesoodka ahaa ee kooxda riddada soomaaliya iyo dowladaha erteriya iyo masar ay ku saxiixdeen magaalada asmar bishii oktoobar ee sanadkan dhanka kale waxaa fashil iyo ismurwaa ku soo idlaaday wadahadallo saacado badan qaatay oo magaalada nairobi ay ku yeesheen madaxa xukuumadda riddada soomaaliya iyo mas-uuliyiin kenyan ah ilawareedi ayaa sheegaya in dowladda kenya ay ganafka ku dhufatay soo jeedimo uga yimid dhanka murtad xamse cabdi barre oo ahaa in murtad axmed madoobe lagu qasbo inuu isaga tago hogaaminta maamulka jubbaland haddii kale ay dagaalo culus dhici doonaan wadahadallada waxaa dhanka kenya uga qaybgalay taliyaha ciidanka sirdoonka wasiirka difaaca iyo wasiirka arrimaha dibadda xamse cabdi barre wuxuu ka biyadiiday dalab ay soo gudbisay kenya kaasi oo farayay xukuumadda muqdisho inay deegaanka raaskabooni dib ugu celiso ciidamadeeda ay ku soo dadgureysay isbuucii hore siyaasiyiin iyo ganacsato taageersan axmed madoobe oo kulamada qayb ka ahaa ayaa uga digay xamse cabdibarre weerarada uu la maagan yahay magaalooyinka afmadow dhoobley iyo kismaayo wararka ayaa intaas ku darayeen dowladda kenya oo saameyn weyn ku leh maamulka murtid axmed madoobe ay ka baqdin qabto in xiisadaha u dhexeeya labada maamul ee dabadhilifyada ah ay halis geliyaan amnigeeda gudaha bishan gudaheeda ayay dowladda kenya ku fashilantay iskudayo ay ku doonaysay inay ku dhexdhexaadiso kooxda riddada muqdisho iyo maamulka ashaadolo dirarka ah ee jubbaland balse waxay xaaladdu sii xumaatay kadib markii uu axmed shan iyo labaatankii bishan ee iclaamiyey in dib loo doortay ugu dambayntiina munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada hiiraan faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cabdilqani maxamed أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون munaasabadan oo ahayd mid lagu sagootinayay shan iyo toban arday oo isugu jirta wiilal iyo gabdho oo xifdiyey qur-aanka kariimka kana qalanjebiyey madarasada alraxmah ee barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa sharciga ah ee deegaanka show ee wilaayada hiiraan ayaa ka dhacday masjidka alraxmah ee deegaankaas waxaana xafladda kasoo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan sheekh axmed dheere oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa si weyn ugu dheeraaday fadliga qur-aanka iyo qofkii bartaa oo ku camal falaa waxaa farxad weyn oo ah iyo fadli ilaahay subxaana wa tacaala marka hore aan ku mahadinaynaa waxaan isugu nimid inuu yahay xaflad qur-aan ilmo ay dhammeeyeen magaalada show marka waana shukri weyn dadka muslimiinta ah lagu leeyahay shayga u fiican oo ilaahay subxaana wa tacaala uu sabada ka keenay waa kitaabka ilaahay waxaan leeyahay horta marka koowaad ilaahay subxaana wa tacaala xarakada wuxuu tusiyey in kor loo qaado kitaabkii qur-aanka ahaa waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala mucallimiintii ilmaha qur-aanka u dhigay ilaahay ha barakeeyo kitaabkooda midigta allaha ka siiyo iyo dadkii carruurtaa dhalay aabbiyo hooyaba oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku toosiyey inay diintooda baraan ilmahaas macalin cali maxamed cusmaan oo ah macalinka madarasada alraxma ee deegaanka show oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyey maraaxisha ay soo martay madarasada madarasadan ee madarasuraxma dafcadii ugu horraysay weeyaan waxaa la soo bandhigay ood arkaysaan madarasada waxay furun tahay afar sana iyo afar bilood allah mahad iska leh allihii na waafujiyey insha allahu tacaala ardaydaas waa tii koowaad dafcadii koowaad waayo waxay ka qalan jibisay madarasuraxma ardaydaasi aniga keligay ma aana ku dadaalin waalidiintii dhashay aad bay ugu dadaaleen waan ugu mahad celinayaa dadaalkii ay ku dadaaleen afartaas sana iyo afartaas bilood ardaydaasi mataan juhdiga ay geliyeen waalidiinta aad baan ugu mahad celinayaa madarasada waxaa mataqaanaa la soo galaa subaxdii laba iyo tobanka oo nusaac dhiman ama laba iyo tobanka aakhir ayaa la soo galaa waxaa ka baxa qur'aanka iyo culuumtiisa allah mahad iska leh mid ka mid ah waalidiinta ay ubadkooda xifdiyeen qur-aanka kariimka ayaa macalin cali kaga mahad celiyey juhdiga uu geliyey ardayda ka qalanjabisay madarasada kolley waxaa farxad iyo khayr iyo nooce xafladan ay ilmaheenna ku qalan jibiyeen qur-aankiisa kariimka ee aan ku barannay waa wax aad iyo aad u weyn waxa koonkan lagu maamula uu koonkan ku taagan yahay waa qur-aanka marka jazaakum allahu khayran kolley un xafladan yar waxaan u dhigannay waxay un ahayd dadka waxa waaye inaan ka helna duco iyo dardaaran duco iyo dardaaran inaan ka helna macallimiinteenna khayr allaha siiya ilmaheenna way ku soo dadaaleen sida inaad u jeedina midhahaas ayaa ka yimid qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka deegaanka show oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa si weyn ula dardaarmay macalinka madarasada iyo waalidiinta ubadkooda ka qalanjabiyey dugsiga alraxma waxaa ilaahay xamdigiisa maanta oo xaflad qur'aan oo qalanjibinaysa la dhigay ilaahay mahaddiis ayaan leenahay waxaan u ducaynaynaa waalidiintii iyo macallimiintii oo juhdiga aan soo gelisay ciyaalkaan soo gelisay oo maanta qalinjibintooda aan taagannahay ayagana waxaan leenahay mahad ha idinka gaarta ilaahayna abaalkiinna ha ka dhigo jannata fardows ha ka dhigaan leenahay waxaa kaloonu la hadlayaa dadka deegaanka oo deggan khaasatan macallimiinta waxaan ka rabnaa ku dayasho wacan sidau macallinkeenna oo u soo diyaariyey xafladan iyo qora'aankan qalinjibinta u soo diyaariyey ayagana inay ku daydaan ayaan maxaatooda hor rajaynaynaa diinta iyo camalka ayaa islaasimo diin aan camal lahayn wax ma tarto camal aan diin lahaynna wax ma taro macallin iyo mutacalimna way islaasimaan macallin aan arday lahaynna wax ma taro arday aan macallin lahaynna wax ma taro hadafka qofka uu leeyahay iyo maxaa yeelay iyo diintiisana waa inay iswaafaqaan caaisha baa la weydiye nabigeenna akhlaaqdiisii markaasay waxay leedahay khulquhu alqur'aan shan iyo tobanka arday ee ka qalanjabisay madarasada alraxma ee deegaanka show ayaa ah dufcadii koowaad ee laga sagootiya madarasada alraxma oo ka mid ah madaarista ugu tayada wanaagsan ee ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan shukran akhoona cabdilqani warbixintaas oo inoo soo jeedinaya walaalkan cabdilqani ayaa warkeenii subaxnimo saaka u dambeysay tanii kulantideena dambe warkan lamid intaan ku kulmi doono dhegeystayaal sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir